maamulka xarunta tababarada caafimaadka ee united ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa ololo isugu jira baaritaano wacyigelin iyo daweyn caafimaad u sameeyey barakacyaal ku nool deegaanka ceelgaala ee gobolka hiiraan baaritaanada loo sameeyey qoysaskan ayaa waxaa ka mid ahaa cudurada ka dhasha biyaha sida shubanbiyoodka iyo duumada doctor mukhtaar axmed maamulaha xarunta tababarada caafimaadka ee united ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa ugu horeyn ka warbixiyey baaritaanada iyo daaweynta ay ka sameeyeen deegaanka ceelgaal ee gobolka hiiraan waa booqanay kaam ku yaallo deegaanka ceelgaal ay kusoo barakaceen dad danyar ah masaakiin ah kasoo barakacay maxaas wax ay haystaan ay jirin ayaan meesha ugu tagnay waxaana soo siinay qayb ka mida waxay u baahnaayeen oo ahaa daawo iyo wacyigelin laga wacyigelinayo cudurada faafa sababtoo ah meesha waxaa ka jirtay hayjiin xumo nadaafad xumaa ka jirtay intaasaa meesha ugu tagin ceelgal daawooyinka aan geynay waxay isku jiraan daawooyin antibiotics ah oo qallajiyaal ah daawooyin antiviraleska ah daawooyin antihistimiinka ah daawooyin fara badan oo isku jiraan geynay meesha meesha waxyaaba fara badanaa ka jirtay daawooyinka aan geynay meeshana waxay ku xirneeday hadba cudurka meesha ka jira hadda tusaale oo kaleeto bukaanada qaar boqolkiiba afartan bercentage marka la yidhaahdo waxay u badnaayeen dad korkooda dhan ee cambaar ka soo wada baxday waxaasna wax u keenaayo nadaafad xumada meesha ka jirtay iyo biyo la-aanta dhibkaasaa meesha ka jiray daawooyinkii loogu talagalana waa u qaada dhanka kale qaar kamida barakacyaashii ka faa'iidaystay daawooyinka iyo baaritaanada lacag la-aanta ayaa ka mahad celiyey waxa ayna sheegeen inay u baahan yihiin adeegyo caafimaad si ay u helaan daryeel caafimaad oo dhammaystiran
anagoo degmada maxaas dad ka soo barakacay oo dugsuley ah kuna soo barakacnay tuulada ceelgaal ilman ka socda dhallinyaro ah united oo hadeereelabka deegaanka u yimiday deegaankooda u yimiday ayaa loo yimiday daawo kale ayay loo keeneen alxamdulilaahi waana kaafiyeen waxaan joognaa ceelgaal waxaan la joognaa dad barakacayaala oo dhibaataysan maanta waxaa soo gaaray team united oo u keenay daawooyin iyo dhakhaatiir baaritaan ilaxaan u mahad celinaynaa ilaahay kasukow ayaga team united waa ku mahadsan yihiin daawooyinkii noo keeneen dad bukaanaho badan ay baareen ilmo xanuunsan ay daawo siiyeen maasha allah adinkana ilaahayda barakiyo dadka kalena inay idinku soo daydaan ilahay ka rajayna deegaanka ceelgaal ee gobolka hiiraan ayaa waxaa ku sugan kumanaan qoys oo barakacyaal ah kuwaas oo kasoo barakacay xaaladihii kala dugnaa ee dalka soo maray sida dagaalada sokeeye ee kusoo laalaabtay gobolka hiiraan iyo abaaraha dalka ka jira